hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha kaakaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin talaado ah oo ay lix tahay bisha agosto sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee maanta ah ee dhallinyaradana waxaa idinla socodsiin doonaa xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a gabdhaha dhallinyarada ah ee qoraaga ah oo ku soo badanaya soomaaliya labadii kun iyo tobankii ee ko iyo tobankii xilligaan bilaabayo qalin iyo buug caadi ah ayaan ku bilaabay oo aan ku qorqori jiray n waxaa xusid mudan n ilaa hadda in aan hayo qalinkii iyo buuggii aan markaa aan ku dhigayay n maxaa ku idhaahdaa sheekooyinka n buugga hambebel waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan guddiga ciyaaraha kubadda cagta ee gobolka owdal oo iyagu sheegay in horumar ay ka sameeyeen dhinaca garsoorka kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka maqnayn
qodobadaasi ciyaarihii iyo kuwo kaleba idaacaddeenna ayaan idinkugu haynaa balse marka hore kusoo dhowaado warkii dunida wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay maanta galeen degmada awdhegle ee gobolkaasi mas-uuliyiin ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa v o eda u sheegay in ciidamada dowladda ay gacanta ku dhigeen magaalada ayna halkaasi ka saareen ururka al-shabaab magaalada awdhegle ayaa waxaa gacanta kuhaynteeda iska bedelay sanadihii lasoo dhaafay al-shabaab iyo ciidamada dowladda ciidamada dowladda ayaa horey u qabsaday magaalooyinka beriire sabiid iyo sidoo kale caanoole oo dhammaantoodba ka tirsan shabeellada hoose
ergada ka socota maraykanka ee wadahadalka kula jirta kooxda taalibaan ayaa u muuqata in ay isku afgarteen qodobada ugu waaweyn ajandaha wadahadalka iyadoo sida wararku ay sheegayaan ay dhiman tahay oo qura in laga wada hadlo qaabka loo fulinayo waxaa laisla meeldhigay madaxa wafdiga maraykanka zalmay khaliil zaad ayaa sheegay in la sameeyey waxa ugu yeedhay horumar wanaagsan oo dhinaca wadahadalka ah afhayeenu hadlay kooxda taalibaan oo lagu magacaabo suhayl shaahiin ayaa sheegay in horumar wax ku oola la sameeyey balse waxa uu ka gaabsaday inuu arrintaasi faahfaahin ka bixiyo wadahadallada taalibaan iyo maraykanka ayaa ka socda magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar
duhur wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa washington dhowaan waxaa magaalada garoowe ee maamul goboleedka puntland lagu soo gebagabeeyey buug islamarkaas waa bandhiga buugaagta oo ay kasoo qaybgaleen dhalinyaro isugu jiray hal abuuro qoraayaal iyo suxufiyiinba dhallinyaradii buugaagta soo bandhigtay waxaa ka mid ahaa aasiya abshir aadan oo qortay buug la magacbaxay hambabaar haddaba wariyaha v o eda cabdikariin olol ayaa aasiya ka wareystay muhiimadda buuggan
buuggan horta si wanaagsan baa loo soo dhoweeyey waa saa sheegtay waa hambeber muddadaan wadayna waxay ahayd muddo toban sane ah sida maxaan ku idhahdaa adiga laftirkaaga kusoo gaadhay labadii kun iyo tobankii ko iyo tobankii xilligaan bilaabayo qalin iyo buug caadi ah ayaan ku bilaabay oo aan ku qorqori jiray waxaa xusid mudan ilaa hadda in aan hayo qalinkii iyo buuggii aan markaa aan ku dhigayay maxaa ku idhaahdaa sheekooyinka buugga hambeber hambeber soo jiidasho badan ayuu sameeyey weliba dadka anigoo aan waqti ku filan aan saaxadda buug feerkao kale u helin in aan ku falanqeeyo toban sana aad qoraysay adiguna aad baad u daayar tahay bal ka waran wakhtiga aad qoraysay intuu leegyahay iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee buuggu xambaarsan yahay maxaa ka mid a
tobankaas sano deniya waad iska garanaysaa qof da-yar oo saan kuu sheegay tiknolojiyad xilligaa haysanin meel ay cilmi ka baadha haysanin qaabka noofal loo sameeyo aan garanaynin haddii ay garanaysana luuqad ay ku akhrido aan garanayn buug soomaaliya oo ka sheekaynaya aan haysanin islamarkaasina mar walba oo ay istidhaahdo wax qor haddana wax uun qoraysay iyadoo aan haysanin qalabkii loogu talagalay iyo waxyaabihii dhammaa aan soo sheegay waqti badan baa gelayay tafaatiir badan baa marayay oo marba sheekada aan helo haddana waan tuurayay oo waxaa laga yaaba inay qancina mid kalean qaadanayay badankooda waxay u badnaayeen kuwa dhacdooyina oo aan caadi u ururinaya haweenka soomaaliyeed ku wada saabsanaa
ka waran markaad halka keentay oo markii kugu horreysay aad buug la timid waxyaabihii aad filaysay ma kala kulantay bulshada isugu timid bandhiga
waa kala kulmay weli waxaan kala kulmay mid ka weyn wuxuu ahaa buuggii ugu horreeyey isla markaasina aan maxaan ku idhahday bulshada ayna sii aqoon saddex iyo labaatankii baa la furay isaguna laba iyo labaatankii ayuu madbacadda ka soo baxay haddana qaabkii loo iibsaday sida social media ugu baahay sida dhallinyaradu ay u jeclaatay sidii maxaan ku idhahday looga dhex iibsaday book fairka wuxuu waxay ahaayeen wax qaadan waa ah aniga xaggayga marka la idhaahdo marka aad baan maxaan ku idhahday ay arrintaasi iigu weynay sheekooyinka uu xambaarsan yahay maxaa ka mid ah sheekooyinka uu xambaarsan yahay waa sheekooyin badan waxaa ka mid a mid layidhahdo daya axmedobaad mid layidhaahdo khiyaanadii baal dahab mid aan hees ugu magac daray oo layidhaahdo dhakhtar bay sukeen qoray waxyaaba fara badan laakiin haddii aan shakhsiyadda aan kuu sheego buugga hambabar sidiisaba anigoo hambabarna micnihiisa ku laaban doona shakhsiyadda saddex bay u kala baxdaa mid waa cilmi midna waa shakhsiyad caadiya midna waa suugaan halkaa qof weeyaan oo saddexdaa u kala qaybsama markaan ku leeyahay cilmi waxay ku salaysantahay psychology waxay ku salaysantahay physionomy wax la yidhaahdo ama cilmal firaasa oo qaabka qofka maxaan ku idhaahdaay yani qalqa abuuradda ilaahay looga garan karo dabeecadaha iyo qofka uu yahay lowgii baa ku jira emotional intelligence ama dadla dhaqankii baa ku jira waxaa ku jira maxaan ku idhahdaa suugaanta iyaduna qayb ka ah yani waxaasoo dhan oo laysku soo ururiyey ayaa shakhsiyad aan ka dhigay soconaysa si soomaalidu maadaama akhriskeedu badnayn sheekada ay cilmiga ugu qaadato magaca hambabar si weyn baa loo hadalhayay qorayaasha waaweynaha ka soo qayb galayna wuu soo jiitay maxaa ku dooratayna hambabar waxaan ku doortay waxaan ugu talagalay inuu noqdo magac dadkao dhan ka dhexeeya hambabar horta markiisa hore waxaa weeyaan in aad hal mar soo naxdo oo sikadiisa lagaaga nixiyo ama adigoo isla baraadla ama adigoo aan is ogeyn ama adigoo hurda in maxaa ku dhahda wax kadiisa lagugu dhufto ama lagu kiciyo wuxuu lagugu sameeyo marka waxaan leey way soo baraarugaysaa dhan haddii aad ka eegtid maxaa ku idhahdaa soomaaliya soo baraarugtay bay noqon kartaa dhan haddii aad ka eegtid waxay noqonaysaa shakhsiyad kasta oo qof ah in uu soo baraarugo markuu xilli adag uu la kulmo oo wixii u dana uu qabsado dhanna waa haweenay soomaaliyeed oo halgamaysa halgankaa ka horse huruddo oo habacsanaan ay ka muuqato balse hal mar soo maxaa ku idhahdaa baraarugaysa
waxaas leedahay si weyn ba qoraayada da-da yar ay soo bandhigeen ee aragtida kale marka laga yimaado buuggaaga hambabar dhallinyaradii kale iyo qoraayadii kale ee suugaynlada wax ay soo bandhigeen adiga laftigaaga aad istiraado wax qiimo badanba waxaasi ah ma jiraan wax ku-xiise geliyay oo aad aragto oo buugto ka mida oo maansooyinka iyo gabayada iyo talooyinka balka war aad iyo aad waxaa jiray bugaag qurux badan maanafaayo oo aan ku garaadsaday oo maxaan ku idhahdaa sheekooyinka af soomaaliga aan ku akhriyi jiray ka mid ahaa maxaan ku idhahdaa suugaanley murtimeel oo kaleeto wuxuu ahaa ninka maxaan ku idhahdaa kala kicinayay markaan idhaahno af suuqiga u soo noqono murtidii uu ku heesayey maxaan ku idhaahdaa maanafaa isagoo ka sameeyey hees baa jirtay waxaa jirtay maxaan ku idhaahdaa dad bugaag qiimo la keenay sida cilmiyo la turjumay oo qalaad oo dadku ay u baahan yihiin caafimaad aan la soconin halisaha uu leeyahay mararka qaar cudurro aynan la soconin sida stroog oo kaleeto ama maxaa ku idhahda dadkan xanuunka dadka kusoo booda maskaxda dhiiga kaga fura oo maxaa ku idhahda ay uu jeedinaya dhakhtar yacni waxaasoo iska dhan ayaa maxaa ku idhahda aad ugu muhiimsanaa siyaasadaha la gelayay dhibeedyaha la gelayay ama doodaha la gelayay mid walba dhinac bay taabanaysay doodii ugu cajiibsanayd oo aan ka helay waxay ahayd markii maxaa ku idhahda ay ahayd tii saxaafadda ee suxufiga wanaagiisa ka sheekaynaysa ee dhallinyaradu ay doodaa ka qabteen marka waxyaaba badan oo aad isoo jiirtay baa jira kuwaasaana ka mid aha caasiya abshir aadan oo ah gabar qora ah qortayna buug la magac baxay hambabar ayaa u waramaysa waryahayaga cabdikariim olol mar uu dhowaantaan booqday magaalada garowe haatana dhegeystayaal kuwaan ku wada nasanoo codka fanaaniinta axmed rasta iyo sagaal codka waa heeskoodii halkudhigiisu ahaa ubaxa caashaq
abo wajacayl abuurte ahaw odagii naftayda ilmaan dhalay aabbahooda ku aaminayno arrimii yasiin aragtidaada abo wajacayl abuurte ahaw odagii naftayda ilmaan dhalay aabbahooda ku aaminayno arrimii haddii aan aqalgalno agtaadabaa soo fadhiyo haddii aan aqalgalno agtaadabaa soo fadhiyo ahaatay sidaan dhabno allah ma haddaan iska le haddii aan aqalgalno agtaadabaa soo fadhiyo haddii aan aqalgalno agtaadabaa soo fadhiyo ahaatay sidaan rabno allah ma haddaan iska le ubaxa caashaqa gudoon midkaan ku ildoogsado ubaxa caashaqa gudoon midkaan ku ildoogsado adkee axdigiyo jacaylku eediya dhegxumada ka dhowr ubaxa caashaqa gudoon midkaan ku ildoogsado ubaxa caashaqa gudoon midkaan ku ildoogsado adkee axdigiyo jacaylku eediya dhegxumada ka dhowr
anisoy adiga adduunka intii inaan joogtay gebigo indhuu ay kugu farxaano ogoli inaan kula aroos galo ul iyo diirkeedahaano anisoy adiga adduunka intii inaan joogtay gebigo indhuu ay kugu farxaano ogoli inaan kula aroos galo ul iyo diirkeedahaano adiga ooridaydii oo ayniga kala baxay ilwaaday adaa ooridaydii oo ayniga kala baxay ilwaaday aan idnay ayardhe farxadan la ilmeeya awgeed adiga ooridaydii oo ayniga kala baxay ilwaaday adaa ooridaydii oo ayniga kala baxay ilwaaday aan idnay ayardhe farxadan la ilmeeya awgeed ubaxa caashaqa gudoon midaan ku ildoogsadaa ubaxa caashaqa gudoon midaan ku ildoogsadaa adkee axdigiyo jacaylko eediyo dhagxumada ka dhow ubaxa caashaqa gudoon midkaan ku ildoogsado ubaxa caashaqa gudoon midaan ku ildoogsadaa adkee axdigiyo jacaylku eediya dhegxumada ka dhow
waa tahay ubaxa caashaqa guddoon fanaaniintaasi axmed rasta iyo sagaal codka intaasi haddaan uga gudubno dhinacii wararka ayaan dib ugu noqonaynaa guddiyada maamula ciyaaraha kubadda cagta ee gobolka owdal ayaa sheegay in ay horumar ka sameeyeen dhinacyada garsoorka akhlaaqda iyo sidoo kaleeto ciyaartooyda iyo garoonada lagu ciyaaro warbixintan waxaa boorame kasoo diray wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good qaar ka mid a dhallinyaradii hore ee kooxaha isboortiska ka ciyaari jiray magaalada boorama wakhtigana ka mida bahda ciyaaraha xiisaysa ee dhiirigelinta u samaysa kooxaha da-da yar ee ka ciyaara naadiyada ka dhisan gobolka awdal gaar ahaan magaalada boorama ayaan wax ka weydiiyey heerka dhallinyarada ciyaartooyda gobolka awdal ay kaga jiraan dhanka ciyaaraha kala duwan ee kubadaha iyo ciyaaraha fudud ee somalilan magacayga waxaa ladhaha samaroon cabdilaahi cilmi iskuduwii hore gobolka awdal wasaaradda dhalinyar ciyaaraha markaa gobolka horta runtii wuxuu ku jiraa kaalin fiican xagga ciyaaraha oo caasimadda gobolka meesha labaad ee tartamaan weeyaan xag nidaam xag kooxo xag xeerar iyo sharci xag akhlaaq markaa runtii gobolkuna waa horyaalkii dee somalilan taana kuma iman dee kolley wax iska yimid maayna wax dadaal iyo isnidaamin u soo baxa gobolku markaa ciyaarihiisa kala duwan meel fiican buu marayaa dabcan dee in lasii kor loo sii qaadana meesha way taallaa marka heer wuxuu la gaadhay uma caasimadii dalka la tartamo waxyaabaha qaar xataa aan annagu kaga fiicnaanno ayaa jirta markaa iminka imse kooxood oo ciyaaraha ayaa ka jira gobolkan awdal oo dhinaca kubadda cagta iyo kubadda kale gacanta
gobolka waxaa ka jira horta kooxa way nidaamsan yihiin ee iminka waxaa la rabaa in lix iyo toban la gaadhsiiyo laakiin waa laga yarayn doonaa oo dee nidaam baa loo eegay iyo kooxaa isbixinaya nidaamkii marka intaa waa laga yarayn doonaa si ay kooxu quality u yeeshaan heerarkii labaadna way jiraan oo biida ahaa oo labaiyo soddon kooxooda waxaa jira heerka saddexaad oo isaguna aad u badan ilaa afartan gaara oo nidaamin u baahan intuba basketku ilaa lix kooxood way noqonayaan orodada isna waa horyaalka somalilan oo dhan runtii kaana ilaa dhowr iyo toban ciyaartooy oo fiican baa jira intaasi ka kooban yihiin tirada guud waxaad sheegtay in waxyaabo badan ay ku fiican yihiin ciyaartooyda gobolka awdal ciyaaraha ay ugu wanaagsan yihiin eed sodhan karto gobolada kale ee dalka way kaga horeeyaan waa kuwe wallaahi waxaa kubadda cagtoo kale runtii kooxaha ka yimaada gobolada somalilan qaybaheeda kala duwan waa meesha keliya maanta hadday yimaadaan kooxi ayna ka welwalaynin garsoorka maaragtay inaga hor imani garsoorka aad baan u nidaaminay u hagaajinay muddooyin badanna lasoo hagaajinay imkana saa lagu hagaajiyaa heerar ay iyaguba ku badiyaan kooxihii dibadda ka yimanayay laakiin dhulka kalena lama qabaan oo kooxuhu runtii waxa weeyaan kooxda meesha deegaanka loo tegay kolba ayaa jeclana iyadu badiso oo qaabkii refereegii waan hagaajinay waa refere uniform fiican leh oo qaab fiican leh oo indhahu soo qabanayaan ciyaartooygana saasi leeg kooxa dhisan baa jiro oo dee maanta magac leh kuna goosha dee somalilan dhinacyadeeda dhan guulo badan ka soo hooyay marka kolleyda intaasi waxay muujinaysaa iyo nidaamka iyo kala dambaynta iyo akhlaaqda aan garsoor lagu qaylinaynin ee la ixtiraamayo waxyaaba badan baa markaa muujinaya in wax laga shaqeeyey jiro marka ciyaaraha kubadda cagta waan kaga fiicannahay somalilan oo dee horyaalkii somalilan orodadana weligeedba waan kaga fiicnayn oo dee deegaanka ayaa sababaya buuraleydan dadka ku cararaya in ka ogsijiinteeda hoosaysa basketka iyaa waxoogaad mooda inaan heer tartan ku jirno laakiin kaana waxaan rajeynaha in isna uu gobolku horyaalu noqdo xasan sheekh oo isna ka mida dhallinyarada bahda ciyaaraha ee gobolka awdal ragga waayeelka imika doonaya inay soo saaraan dhallinyaro cusub saad u aragtaa ciyaaraha gobolka awdal waxbaa u soo kordhaya mise waxbaa ka dhacaya anugu magacaygu yahay xasan daar shacli sheekh cabdulaahi ahna odayaashii waaweynaa ee isboortiga ee hore iminkana ah muxuu ahaa agjoogayaasha ama kalkaaliyayaasha dhallinyarta ficlan maanta waxaynu haysanaa gobolka awdal dad lagu faano taariikh suuyaalana muujiyey waad ogadeen koobkii ugu dambeeyey oo somalilanka laga qabto kaalintaan ka gaadhnay waxay ku timiday nidaamka iyo kala dambeynta iyo shuruucda dhallinyartaan u dejinnay ficlan waan haysannaa waan kaga duwanayay somalilan ama dalka intiisa kale dhallinyarta innaga kubadda ciyaartahay waa dad akaademiya oo dad mutacalimiinah waxaa laga baxay dowrkii hore ee ahaa inay dadka ku jiraan dad dhallinyara oo balwad leh marka maanta balwad waxa u noqotay dhallinyarta ciyaar baa u noqotay way isdhex gashan yihiin nidaamkii hore ee mataqaanaa xaafadaysigana waan ka guursanno waxaan ka dhignay nidaam isdhexgal marka taas waata u sooyisay gobolka guud ahaan inay guusha halka halleegay gaadhaan wakhtiyo hore waxaa jiri jiray in kooxaha sboortska ciyaara ee dhinaca ciyaaraha kubadda cagta markay kooxuhu ciyaaraan khilaaf ka dhex iman jiray arrimaha noocaasi ay mar caqabad ku noqon gaadheen koriinka ciyaaraha iyo dhallinyarada ciyaarta arrimahaas imminka maxaa iska bedelay bismillahi raxmaan horta kulley waxaan ku bixinay dhallinyarta juhdi xoogaan ku bixinay annagu markaan dhallinyarta la hadlayno waxaan ula hadalnaa ka waalid ahaan inaan nahay aabayaashood inaan nahay adeeradood inaan nahay ehelkoogii inaan nahay cidda keliyaatee maanta danaynaysa inay dhallinyartu ay ka badbaadaan mukhaadaraadka qabyaaladda waxyaaba liitiga noloshooda hoosu dhigaya marka ardaydu annaga waxaan ula xisaabsanaa haddaan waalidiintii nahay waalid iyo walad marka ta keentay inay dhallinyartu noo joogsadoo ixtiraamka muujinaysa waxay tahay annagoo u noqonnay mood ay ku daydaan oo aanan balwadla lahayn aan qabyaalad ku mirsanayn ana waxyaaba liitiga iyo meelaha aan liitiga aan joogin marka waxay taasu horseeday dhallinyartu wixii awaamira ama tale aynu soo jeedino inay noo hogaansamaan marka waxaan idhahnaa adeer baan idhahnaa waqhtiyada qaarkood oo duruufo ay keensanayaan abti baan idhahnaa iyadoo ummaddii ay ehel wadato oo labaysan kala ahayd taas marka waxay soo dhoweynaysaa mar walba ehelnimadii iyo isdhexgalkii bay soo dhoweynaysaa kuwaasi waxay ka mid ahaayeen qaar ka mida dhallinyaradii hore ee kooxaha sbortiska ka ciyaari jiray magaalada boorama xaashim sheekh cumar good v o e boorama halkan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku horeyno kooxda kubadda cagta manchester united ayaa lasoo saxiixatay ciyaaryahanka daafaca ee kooxda lester city iyo xulka dalka ingiriiska iyadoo kula soo wareegtay lacag siddeetan milyan oo geni ah waxaana uu noqonayaa ciyaaryahankii ugu qaalisanaa ee difaaca ka ciyaaraya abid lacag intaas leeg lagu iibsado ciyaaryahankan xilwaatan jirka ah ayaa waxa uu saxiixay qandaraas lix sano ah iyo sannad kale oo dheeri ah oo lagu diri karo haddii loo baahdo lacagta ciyaaryahan harry maguire lagula soo wareegay ayaa waxa ay jebinaysaa rikoorka daafaca ugu qaalisanaa dunida oo ah ciyaaryahan virgil van dyke oo bishii january sannaddii milyan oo geni ugu biiray kooxda liverpool marka ay kooxda manchester united albaabka kusoo garaacdo waa fursad aan caadi ahayn ayuu yidhi maguire oo ka hadlayay sababtuu uga soo tegay kooxda lester city uguna soo biiray kooxda manchester united maguire ayaa sidoo kale wuxuu noqonayaa ciyaaryahankii labaad ee ugu qaalisan horyaalka brimier leaga isaga oo ku xigsan doona ciyaaryahan paul bogba oo isna kooxda manchester united ugu soo biiray milyan oo geni tababaraha kooxda manchester united olegana solshire oo ka hadlayay ciyaaryahankan ayaa waxa uu sheegay in uu yahay ciyaaryahan uu rumaysan yahay inuu wax weyn ka bedeli doono daafaca kooxda manchester united oo ka mid ahaa kuwii ugu xumaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay dhinaca kale kooxda manchester united ayaa waxa ay ka shaqaynaysaa heshiis ay doonayso inay kula soo wareegto ciyaaryahan christian ericson oo ka tirsan kooxda tottenham iyadoo saac oo quraha ay ka harsan tahay xilliga uu xirmayo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ciyaaryahankan oo jir ah ayaa u sheegay kooxda tottenham inuu doonayo inuu ka tago xilli ciyaareedkan waxaana kooxda manchester united ay ka faa'iidaysanaysaa fursaddaasi kooxda tottenham ayaa bilowga xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay sheegtay in ay doonayso milyan oo geni haddii ciyaaryahankani ay iibinayso hase yeeshee maadaama iminka qandaraaskiisa uu ka harsan yahay keliya hal sano waxaa la rumaysan yahay in ay ku iibin doonto lacag qiimo jaban amaha ay weyn doonto marka uu dhammaado xilli ciyaareedka soo socda isagoo ciyaaryahankani awood u yeelan doona in uu kaga tago kooxda si bilaash ah si kastaba kooxda tottenham ayaa doonaysa in ciyaaryahankan ay ka iibiso koox aan ka dhisnayn horyaalka brimier leaga gaar ahaan kooxaha dalka sbain ayadoo la sheegayo in real madrid iyo atletic madrid labaduba ay xiiseynayaan saxiixa ciyaaryahankan ugu dambayntiina kooxda manchester city ayaa waxa ay ku guda jirtaa wadahadallo ay kula soo wareegayso ciyaaryahanka garabka bidix ee daafaca ka ciyaara ee dalka portugal jao cancelo oo u ciyaara kooxda yuventus iyadoo kooxda yuventusna ku wareejin doonta ciyaaryahan danilo oo u dhashay dalka brazil iyo lacag lagu qiyaasay milyan oo geni ilaa iyo hadda ma jiro wax heshiis ah oo ay gaareen kooxda mancity iyo yuventus hase yeeshee tababare beb gardiola ayaa doonaya in ciyaaryahankani uu ku xoojiyo daafaca kooxdaasi kooxda city ayaa waxa ay horay milyan oo geni ugula soo wareegtay ciyaaryahan kyle walker oo u dhashay dalka ingiriiska waxaana ay doonaysaa ciyaaryahan labaad oo booskaasi kulal oo lama ciyaaryahankan u dhashay dalka portugal ee kanselo oo jir ah ayaa waxauu kooxda yuventus uga soo biiray kooxda valencia sannaddii isagoo iyadoo ay kusoo iibsatay milyan oo geni kadib markii uu hal sano amaah ah ku qaatay kooxda inter milan xubintii cayaarahana waa naga intaas
cali sheekh ayaa nala socodsiinaya xubinta ciyaaraha halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa washington markanna aan bal dib mar kale ugu noqono dhinacii heesaha waa aamina iyo suldaan seraar
aminay dareenkii dugsigeennii baarshe degmadeenna waa beri adoo ubax dilaaco araggana u daawo dumarugu nasiihi badan aminay dareenkii dugsigeennii baarashee degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco araggana u daawo dumar ugu nasiihi badan waalidku dadaalo daacadku ahaaba diinta kugu barbaarsho quruxdiyo dadnimaadiyo dagaanidadu dhalataa dhamacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay waalidku dadaalo daacadku ahaaba diinta kugu barbaarsho quruxdiyo dadnimaadiyo dagaanidadu dhalataa dhamacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay hadalaan dadaayo dibnahaygu diideen inaan dibadda keenana degdegu ma fiican dib u hay xishada yidhi amina dareemiye dadku yay ogaan kale hadalaan dadaayo dibnahaygu diideen inaan dibadda keenana degdegu ma fiican dib u hay xishada yidhi amina dareemiye dadku yay ogaan kale anoo gaadhi wada dadan degaan dheer u sii wado duhur xamar ka soo baxo doogu quruxduleeyiyo daawanaya kaymaa rabbi noogu deeqee laga helo dalkeeno ciidiisu daaydaha anoo gaadhi wada dadan degaan dheer u sii wado duhur xamar ka soo baxo doogu quruxduleeyiyo daawanaya kaymaha rabbi noogu deeqee laga helo dalkeeno jawharo dalxiis loo dalagiya beeruhu durba wada baxeenaho intuu dararay maalkii dadku wada xamdiyayaan duleedkeedii maaniman jawharo dalxiis loo dalagiya beeruhu durba wada baxeenaho intuu dararay maalkii dadku wada xamdiyayaan duleedkeedii maaniman gabadhii ii deeqdoo dumar ay wehelinayaan intu dadkii xidhay xalay webiga ay dul joogaan sawdayma kuma arag gabadhii ii deeqdoo dumar ay wehelinayaan intu dadkii xidhay xalay webiga ay dul joogaan sawdayma kuma arag anigoon dareensin intan daad gureeyaan xafadi degmadii hodan daaradoodii geeyo intan dawga sii waday daawashadiiyo hadalkeedii sow qulubtood ima degin
heeskaasi amina oo inagu luqeynayo fanaanka suldaan seyraar ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imaneysay washington tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
intan daad gureeyaan xafadi degmadii hodan daaradoodii geeyo intan dawga sii waday daawashadiiyo hadalkeedii tegin